magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay shir kan oo looga hadlayay horumarinta shuruucda iyo badbaadada diyaaradaha soomaaliya shirka waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya maareeyaha hay-adda duulista soomaaliyeed iyo xubno kale oo ka socday shirkadaha diyaaradaha dalka maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan ayaa ka warbixiyey qodobada diiradda lagu saaray shirka
internationalka shirkii aan south africa kula soo yeelanay wixii soomaaliya looga baahnaa iyo cayaata oo naga rabtay dhammaystirka koodhkii oo travel agensiyaasha soomaaliya ay isticmaali lahaayeen oo aad loogu baahnaa furihii ay isticmaali lahayn tikidhada laga iibiyo waddanka soomaaliya oo adduunka soomaaliya dhinaca tikidhada ku xiri lahaa iyo diyuuradaha internationalka ku xiri lahaa soomaalida sidii loo dhammaystiri lahaa ayuu shirkeennu ku saabnaqsanaa
wasiiru dowlaha wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdikariin cabdiwxaadir ayaa ku buuriyey madaxda shirkadaha diyaaradaha in ay ka qayb qaataan horumarinta duulimaadyada si lagu helaayo diyaaradaha soomaaliya su-aalo badan ayaan weydiinay oo aada positive u ah marka haddii aa kulligiin iska diiwaan gelisaan kaliya maaha airlineta even travel agenciyada haddaa iska wada diiwaan gelisaan waxaa aaminsannahay growthka and saleska tigidhadana localka iyo internationalka inay aada u maarata u kordhayaan marka wixii technicalna waxaan qiyaa waxaan aada u jeclahay inuu idiin explain gareeyey axmed macalin aanad fahamteen dhammaantiin shirkan ayaa muhiim u ahaa shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala hawada soomaaliya si ay u horumariyaan duulimaadyada gudaha dalka iyo dibadda